tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay magaalada baardheere ee gobolka godo ay ka dhaceen dagaalada culus ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa lasoo warinayay in xaalado amni ay ka taagan yihiin magaaladaas sarkaal uga hadlay dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay inay beegsan doonaan ciidamada ka tirsan maamulka la baxay jubbaland oo uu ku eedeeyey inay xiliyada habeenkii haroonto ka sameeyaan magaalada amni daran ay ka sameeyaan sidoo kale waxa uu ciidamada ku amray inaysan xarumahooda ka bixi karin ayna u diyaargaroobaan dagaal ka dhannaha maamulka la baxay jubbaland isagoo intaa ku daray in ciidamada taabacsan maamulka jubbaland laga joogi waayay magaalada ayna rasaas ooda kaga qaadeen dadka shacabka ee ku nool magaaladaas annaga waxaan joogno waa hal qarya oo baar dheere la yidhaahdo baar dheere layskama imaanin dhiig baa lagu soo bixiyey meel marka lagu dheeldheeli kara ma aha siyaasadaha hadday isdiiddiidaan ayagay u taallaa annaga nooma taallo annaga laakiin meeshaan ku abtirsanno yaana la rabaa in lagu shaqeeyo adi marka inaad dhahdo dowladda federaalkan ka tirsana jubbalandna howl hoosaan u qabanaya magaalada uga dhex qabanaya kuuma suuragelayso ma suuragelayso baar dheer wax jubbaland la yidhahdo daraawiishoo ka rondayso islama joogayno ma isla joogayno saacaddan wixii ka dambeeya islama joogayno xabad barararac waa laga soomi waay baqbaqbaqbaqbaq roontay ku darta roontay ku darta arrinta ayadaa la aqbali mahayo inaan annaga marka beledka isaga tagno iyo inay ayaga isaga tagaan labadaas wey amarka hadduu baxaya sida laydin sheegay ciidamada waxaan ka rabnaa xeryahooda inay ku sugnaadaan qof aan la fasixin oo bixi kara ma jiro si kastaba ahaatee hadalkan ka soo yeeray sarkaalkan ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee jooga magaalada baardheer ayaa imaanaya xilli waayihii dambe halkaasi ka dhaceen dagaalo qaraar oo geystay khasaare kala duwan iyadoona ay magaalada dhowr jeer ay ku hardameen ciidamo kala taabacsan dowladda federaalk ee maamulka la baxay jubbaland